bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka uu idiin hayo radio muqdisho wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo sheegtay in jaamacadda ummadda sanadkan waa sanadka labada kun iyo labaatanka ay ku rajo weyn yihiin inay qaataan toban kun oo arday si ardayda soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho taya leh taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kormeeraya xarumaha ciidanka xooga dalka ee jubbooyinka si loo dardargeliyo howlaha ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab munaasabada lagu sagootinayay qeybta lixaad ee ciidamo ka tirsan hiil walaal ee howlgalka amisom ee soomaaliya qeybta ka ah oo lagu qabtay magaalada carta wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda boqortooyada sacuudiga oo xaqiijisay geerida saxafigii u dhashay dalkaasi ee la baadigoobayay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subax sabtiya oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha tobnaad sanada labada kun iyo sideed iyo tobanka warkaasi oo fidsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in jaamacadda ummadda sanadka labada kun iyo labaatanka ay ku rajo weyn tahay inay qaadato toban kun oo arday soomaaliyeed ah markaasi si ardayda soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho taya leh maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay wasaaraddu inay haatan ku howlan tahay diyaarinta guddiga tacliinta sare ee dalka oo dib u habeyn xoogan ku samayn doona jaamacadaha waddanka ku yaala si loo ogaado tayada waxbarashada ay bixiyaan wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in sanadka labada kun iyo labaatanka ay rajaynayaan in jaamacadda ummadda ay awood u yeelato in ay sanadkiiba qaadato toban kun oo arday si ardayda soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho taya leh dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan culays xoog le aan saarno si tayadeeda ay ay uga fiicnaato tun kastoo kale maxaa yeele magacii ummadda soomaaliyeed wadata waxaan rabnaa oo kale cadadka ay wax ku qaadan kartana inaan kordhino waxaan rabnaa inaan gaarsiino ugu yaraan toban kun oo arday inay sanadkii ay qaadan karto kuliyadaheedii oo dhan dib aan usoo celinaynaa hadday tahay kuliyadii gaheera ugu weyneed hadda daraasadaan samaynay sidii dib loogu dhisi lahaa dhaqaalihiina haddii ilaah yidhaahdo waa waa wakti aan fogeyn waa la heli doonaa waxaan rabnaa inay jaacadda ummaddu ku baahdo maamul goboleedyada oo idin waxaan wadnaa daraasad qaabkii ay ugu baahayso ma maamul goboleedyada jaamacada inta yeesho ayay jaamacadahaasi hoos tagayaan jaamacadda ummadda oo waxaa laleeyahay jaamacadda ummadda slash muxuu ahaa jaamacadda muxuu ahaa koonfur galbeed mase kuliyadda jaamacadda laftirkeeda ayaa ayaa kuliyadihii inta baahiso meel walba geynayso daraasaddaas waa wadnaa laakiin wakti aan dheerayn haddii ilaah yidhaahdo waxaan jecelnahay jaamacadda ummadda inay baahdo
taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa kormeeraya xarumaha ciidanka xooga dalka ee jubbooyinka si loo dardargeliyo howlaha ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab taliyaha oo shalay gaaray magaalada kismaayo ayaa ugu horeyn ka mahadceliyey soo dhoweynta mas-uuliyiinta ay ugu sameeyeen magaalada kismaayo isagoo dhinaca kalena sheegay inay kormeerayaan xarumaha ciidanka xooga dalka si loo dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka nabad iyo nololdiidka ee al-shabaab
sii hayay muddo saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed ee taliska guud ka timid iyo saraakiisha kale ee jubbaland ee dhammaantiin waa salaamantihiin marka hore aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan jubbaland soo booqdo uu imaado uu soo gaaro jubbaland markii ugu dambaysay waxay ahayd bilow meel bilow bay ahayd maanta qurux baa ka muuqata v i b dan aan ku jirno qurux badan baa markhaati ka ah iyo banaankeeda iyo ubaxa ka muuqda madaxda jubbaland aad baan mahad ugu celinayaa sida quruxda badan ee mataqaanaa ay ugu dadaashay in mataqaanaa meeshani ay noqoto meel dowladeed ee dowlad ka jirto aad baan mahad ugu celinaya marka intaas ka soo tago meeshan kismaayo waxaan u nimid inaan kormeerno xaqiijinno ogaano xaaladda dhabta ee qaybta afartan iyo saddexaad oo ah qaybaha ugu muhiimsan xooga dalka soomaaliyeed sababta aan u leenahayna waxa weeye waa meesha ugu badan ee ah saldhigga ama xudunta nimankaas argagixisada ah
munaasabad lagu sugootinayay qeybtii lixaad ee ciidamo ka tirsan hiil walaal ee howlgalka amisob ee soomaaliya qeybta ka ah ayaa lagu qabtay magaalada carta mikaa'iil cabdirashiid barre ayaa inoo soo diray
xaflad lagu diraya qaybtii lixaad ee ciidamada hiil walaal ee howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa lagu qabtay gobolka carta xafladan ayaa waxaa kasoo qayb gala wasiirka difaaca ee dalkani jabuuti mudane cali xasan bahdoon taliyaha sare ee ciidamada dalkani jabuuti jenaraal sakariye sheekh ibraahim taliyaha ciidamada jandarmaariga dalkani jabuuti iyo weli taliyaha ciidanka booliska korneyl cabdulaahi cabdi faarax iyadoo sidoo kalena uu goobtaasi ku sugnaa taliyaha ciidamada nabad sugidda ee dalkani jabuuti xasan siciid khayre waxaa sidoo kale kasoo qayb galay saraakiil salsare oo ka socota ciidamada saldhigyada kula dalkani jabuuti wasiirka difaaca ee dalkani jabuuti mudan cali xasan bahdoon ayaa waxa uu soo kormeeray ciidamadani oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa sagaal boqol oo askari waxa uuna qaybqayb u eegay ciidankani qaabka ay ugu diyaarsan yihiin howlgalka amisom ee soomaaliya gabagabadii xafladaasi ayaa waxaa hadal ka jeediyey jenaraal sakariye sheekh ibraahim oo isagu ah taliyaha sare ciidamada dalkani jabuuti waxauna kula dardaarmay ciidamadaasi inay qayb lixaadla ka qaataan howlaha ay ka wadaan wadanka soomaaliya isaga oo tilmaamay in ciidamada hiil walaal ay yihiin ciidamo uga dhow dadka soomaaliyeed marka loo eego ciidamada wadamada sheeye ee kale ka socda ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan howlgalka amisom بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إذا كان لو قمك عدري قيبتي اللحاد إذا مدي فليي سوماليا قيب كم مدى سوى بدلس لبك المدود يقدر وقيبتي اللحاد ayaa tihiin oo halkan ka tagta waddanka ka tagtay waa qaybtii lixaad oo matalaysa jumhuuriyadda jabuuti matalaysa dul iyo dacal matalaysa tagaysa waddan kale oo aan jabuuti ahayn laakiin aan isku dad iyo degmo iyo isku diir ideelka baan nahay iyo isku giridan nahay dhibaata ku dhacday dhibaatadii dhacday dowladda jabuuti iyaguna markii gobonimada la qaadinay wax badan bay noo tareen haddayna dowladdaas soomaalidu jirin markii gobonimadu dhibaatan soo mari lahayd wayna jirtay laakiin sababtii gobonimadu ku dhalatay ayagaa ugu horreeyey iyaga ayaa geliyey afrika iyagaa geliyey iyaga ayaa liig caraab geliyey iyaga ummadaha kale iyaga ayaa wax badan ka qaba waayahay waxaad idinkaga tegi duco iyo allah idin nabad yeelo nabad ilaahay ilaahayna waa inala xidhiiriyo nabadna ahaada nabad ahaada nabad iyo caano iyo caafimaad allah idin siiyo
mon generaal walaalayaal waxaan jeclay horta inaan idin soo gaadhsiiyo salaam ka socota iyo hambalyo ka socota madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo taliyaha sare ciidanka ah waxa uu idin soo gaadhsiinayaa salaan iyo duco waxa uu hubaa inaad tihiin ciidan sidii ciidamadii hore hiil kow laba saddex afar iyo shan muujiyey kartida dalka jabuuti askartooda nidaamkay ku socdaan jacaylka dalkooda leeyihiin iyo shaqada saa wadaan ee xilkasnimada waxa weeyaan wax lagu faano karaamada sharafta iyo jiritaanka wadankaba u muhiim ah waxaa matelaysiin waa calanka waa dhulka waa dadka inaad foojignaataan inaad noqotaan ciidan sidii lagu yiqiin ah oo lagu faano oo dhabara oo walaala ayaa lanaga rabaa ciidamada amisom ee maanta la diray oo noqonaya qaybtii lixaad ayaa waxa ay yihiin kuwa soo bedeli doona ciidamada ku sugan magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan halkaasoo ciidamada jabuuti ay ka wadaan howlgal aada u ballaaran oo ku saabsan la dagaalanka kooxaha nabaddiidka iyo soo celinta nabadda mikaa'iil cabdirashiid bare raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
aqoon iswadaarsi ku saabsan dhamaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka ayna ka qayb galeen qeybaha bulshada ayaa lagu qabtay degmada hobyo ee gobolka mudug cabdi xasan rooble awoowe ayaa warkan inoo soo diray
aqoon-iswadaarsigan oo lagu qabtay degmada hoobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey wasaaradda dastuurka iyo dib-heshisiinta galmudug iyo wasaaradda dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuuna ku saabsanaa talabixin la xiriirta dhammaystirka dastuurka dalka aqoon-iswadaarsigan ayaa waxaa loo qabtay dadweyne ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada hoobyo kuwaas oo talooyin ku darsanayay dadaalada lagu jiro dhammaystirka dastuurka dalka sakariye maxamed axmed agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka iyo dibheshisiinta maamulka galmudug ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey aqoon-iswadaarsigan sidaa la socotaan dastuurka dowladda soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya dastuurkeeda waa qabyo waxaana lagu wadaa dhammaystir sidaa la socotaana waxaa jira guddiyo badan iyo wasaarado ka howlan arrintaas oo wasaaraddan dastuurka galmudugna ay wakiil uga tahay dowladda federaalka in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya wasaaradda roolkeeduna waxa waaye ama kaalinteedu in mataqaanaa dastuurka dowladda federaalka ah la gaarsiiyo bulshada galmudug meel walba ay joogto la fahansiiyo laga dhaadhiciyo aaraa'dooda iyo fikradooda iyo sida ay la tahana la aruuriyo loona gudbiyo guddiyada ku shaqada leh si ay u suurto gasho in codka qofka muwaadinka reer galmudug codkiisa la helo maxamed cabdi colaad wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dibheshisiinta maamulka galmudug ayaa bulshada reer hobyo u sharaxay dadaalka loogu jiro dhammaystirka dastuurka dalka iyo kaalinta bulshada kaga aadan dastuurku waa dukumiinti dadka ka dhexeeya qof walba oo annaka naga mida waxaa la rabaa door inuu ku yeesho fikrad inuu ka dhiibto talo inuu ku darsado sida runta ah labadii kun toban iyo labadii ayaa maaragtay dastuurka qabyo qoraalka la soo saaray waxaana lagu caddeeyey in la dhammaystiri doono waxaa loo asteeyey loo asteeyey in la dhammaystiro laba kun toban iyo sagaalka haddii alla idmo saasna uu ku noqdo dukumiinti saxa oo dastuura islamarkaasna ka tarjumaya rabitaanka baahiyaha iyo weliba sharciyada ummadda soomaaliyeed dhammaantood dastuurka soomaaliya wuxuu quseynayaa dhammaan qeybaha kala duwan ha ahaato dhalinyaro ha ahaato maamul wuxuuna ka quseynayaa arrimaheeda dhaqaalaha horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan waxyaalaha loo baahan yahay horey ayaa sidaan oo kale waxaa degmooyin ka tirsan galmudug lagu qabtay aqoon-iswadaarsiyo la xiriira dhammaystirka dastuurka dalka cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
maamulka gobolka hiiraan ayaa ku ammaanay sida dadka reer miyiga ah ee ay isaga difaaceen maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxaana maamulka uu sheegay inay taageerayaan ibraahim maxamed geedi ayaa hiiraan kasoo diray iyadoo dhibaatooyin kala duwan dadka shacabka ee ku dhaqan dhulka miyiga ah ee deegaanada hirshabelle ay kala kulmaan maleeshiyada al-shabaab ayaa waxaa sii kordhaya dagaalada iyo weliba abaabulka dadka xoolodhaqatada ah iskaga difaacayaan maleeshiyada ayaa maamulka gobolkan hiiraan waxa uu ammaaneen sida ay bulshada u garteen dhibaatooyinkaasi islamarkaasina xoolada ugu difaacanayaan kuwaasoo deegaano badan ka saaray gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolkan hiiraan ee dhinaca ammaanka cabdiraxiin taaku ayaa waxa uu sheegay in wax walbay ku xiran tahay sida dadka bulshada markaasi iskaga difaacaana waxaa maanta cadowgan ummadda soomaaliyeed laysaga rafcin karaa qarannimada iyo midnimo isku duubna laysaga rafcin karaa waxaan rabnaa fursadaha iyo caqliga iyo kartida iyo aqoonta iyo geesinimada aad isaga dhiciseen cadowga soomaaliyeed ee bannaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed bannaystay caqligaas inaad maanta nagu soo biirin doontaan annaga ka maamul ahaan iyo mataqaanaa kan hiir shabeelle ahaan kan qaranka soomaaliya ahaan inaad caqligaas nagu biirin doontaan iska celin doono waxaa cad maleeshiya cadowga ummadda soomaaliyeed la dagaashay oo deegaankeeda iska rafcisay ee weliba cadowga waxyaabaha tahdiidka oo looga baqa oon wada ogsoonahay kaga hor tagtay waa maleeshiyada keliya oo runtii oo mudnaan leh maanta taariikhdan ay ku qoran tahay la dagaashay sooma gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolkan hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay markaasi garab taagan yihiin islamarkaasina ay taageerayaan ibraahim maxamed geedi radio muqdisho baladweyne
taliska ciidanka booliiska saldhigga degmada xudur ayaa howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeya deegaano hoos yimaada degmadaasi ee gobolka bakool cali axmed sheekh ayaa faahfaahinaya ciidamada baliiska ee ka howlgala degmada xudur ee gobolka bakool waxa ay howlgalkooda ku baacsanayeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo deegaano hoos yimaada degmadaasi dadka shacabka dhibaatooyin ugu geysta taliyaha ciidanka boliiska ah ee degmada xudur xuseen maxamed axmed oo la hadlay raadiyo muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu uu yahay sidii guud ahaanba ay dhibaatooyinka ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab dadka shacabka uga kor qaadi lahaayeen howlgalkooduna uu sii socon doono
howlgalladaasi waa howlgallo iska aadiya aan marna naxkalaynin marna caraynin ilaa cadowgan oo meel laga saaro oo had iyo habeenna way taagan yihiin kuwaasi talaba laguma daray waayo howsha aniga weeyaan howsha ciidanka weeyaan meel kasta ay joogo gobolada dhammaantoodeen way wada yidhahdaan howlgalkaasi waa jira cadowga kore oo laiska ilaalinayo oo meel si lagu sheego la aadayo oo lagu burburinayo iyo gudaha oo laga ilaalinayo wixii soo galo intaasi waa howl furan oo ciidanka ciidamada dhalanka sidoo dhan u wada dhan yihin gaar ahaan ciidanka booliiska dhantii awoodiisa oo xil uu ka saaran yahay oo marna aan ka hareenin wey taasi waa howl aan hadda sheegitaan u baahanba ilamaha ciidanka kaan degmada kaan hudur howshiisii gaar ahaaneed waxay hadda taagan tahay habeenkii
sidoo kale taliyaha ciidanka boliiska ee degmada xudur waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalkooda tanii inta ay kaga sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab deegaano hoos yimaada degmada xudur waxaana sidoo kale jirta in ciidanka milatariga ee ku sugan gobolka bakool ay iyana sidoo kale meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi ay ka wadaan howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyaadka al-shabaab
dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa xaqiijisay geerida saxafigii u dhashay dalkaasi ee la baadigoobayey wakaalada wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in jamaal khaashuuqi uu geeriyooday ka gadaal markii ay dagaalameen isaga iyo dad ku sugnaa gudaha qunsuliyadda istanbul dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran dhex maray saxafiga iyo dadkii dilay sacuudiga ayaa sheegay in sideed iyo toban qof loo xiray arintaasi islamarkaana xilkii laga qaaday taliya ku-xigeenkii sirdoonka iyo la taliyaha gaarka ah ee dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan warkii caalamka dhegeystayaal ood kala socotiin radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciduu seega warkayaga isagoo qoraali maqalba waxay ka heli karaa webejka internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho net